bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabkii alkelimu اطayib lisheikh اlislaam ibni teymiya raximah اllahu tacaala waxaan joognay adkaartii ku saabsanayd subaxdii iyo galabtii adkaarta la akhristo wacan shadaad bni awsin radia allahu canhu waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu aleyh ali wasalama qaal sayidu listikfaari sayidu listikfaar allaahuma anta rabbii weeyaan allaahuma yaa allaahu allow anta rabbii rabbigay ayaa tahay kan i abuuray oo i maamulo koonkana maamulo oo iska leh oo iska kayle ayaa tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa anta adiga mooyaane khalaqtanii waad i abuurtay ilaahayow wa ana aniguna cabduka addoonkaagaan ahay khalaqtanii waad i abuurtay wa ana aniguna cabduka addoonkaagaan ahay marka ilaahayba wuxuu u qirayaa inuu isaga isaga wuxuu isku qirayaa in la abuuray addoonna uu yahay allana inuu wax abuuray buu u qirayaa khalaqtanii waad i abuurtay wa ana aniguna cabduka addoonkii daciifka ahayd iska lahayd baan ahay wa ana aniguna calaa cahdika cahdigaagii ballantii aad igula ballantay korkeedaan ahay wa wacdika iyo yaboohi aad ii yaboohdayna korkiisaan ahay ma stadactu intaan awoodayo halkaana marka jumladan jumlo marka waxaa weyaan aada u cajiib badan markuu ilaahay subxaana wa tacaala rabbinimo usoo qiray ilaahnimona u qiray isaga inuu addoon yahayna ou qirtay ayuu wuxuu leeyahay wa ana calaa cahdika wa wacdika cahdigaaga cahdiga ilaahay ballanta alla subxaana wa tacaala uu kugula ballamay maxay tahay inaad awaamirta la timaado wixii alla ku faray inaad samayso wixii alla kaa reebeen inaad ka harto marka wuxuu leeyahay waa inqiyaad kelmadan marka kelmad addoonkii uu ku muujinayo inuu ilaahay u hogaansan yahay oo waxa uu leeyahay ilaahu adaan kuu hogaansanahayo ballantii waa u hogaansanahay inqiyaadkuna waxaa weeyaan waa shuruuda laa ilaha illa allah buu ka mid yahay shuruudu laa ilaha illa allah buu ka mid yahayo asal iyo faracna waa leeyahay asalka inqiyaadku waxaa weeyaan horta inaad qalbigaaga kibir iyo amarka alle inuusan adiga kugu soconin iyo qalbigaaga inaad ka jarto waa ood ilaahay subxaana wa tacaala awaamirta inaad dusha u ridatid wax allaale wixii ilaahay ku faray inaad dusha u ridato wuxuu kaa reeba inaad ka hartana aad dusha u ridato dabadeed haddaad fulin weyso oo aad la imaan weyso amarkiioo kale aad ka tagto haddaad macsi uga tagta iyo shahwo iyo darteedna hadda gaalaysiin ka dhalan mayso oo waxaa weeyaan nebiyullaahi aadam markii geedda ha cunin la yidhi geeddii uu cunay waxaa weeyaan waxba waxaa ka dhashay uun inuu macsi sameeyey nebiyullaahi aadamna caleyhi salaatu wasalaam waa kii ka toobad keeno qaala rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunana min alkhaasiriin laakiin ninka isaga iska diiday ka waran amarka ilaahay oo iska weynayo kasan taagay waxaa weeyaan kaa isagu waa ku gaalooba arrintaa iyada ibliis ayaana ku gaaloobayo ibliis markii ilaahay uu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa ibliis waa diiday wastakbara waana isweyneysiiyey marka amarka alle wa ana calaa cahdika marka aad leedahay waxaa weeyaan ilaahu amarkaaga waa u taagana diyaaraan u ahay diyaar ayaan u ahay qofku marka waa inuu aada isu ilaaliya markuu kelmadan oo kale dhahayo wa ana calaa cahdika ilaahu waxaad igu ogeyd dushooda ayaan ku taaganahay waa inaanu macsida inuu iska ilaaliyo waa inuu macsida iska ilaaliyo waajibaadka uu dayacayana inuu iska ilaaliyo marka uu sidaa dhahayo waa inuunan macsi ku dhex jirin haddii kale hadalkaaga iyo ficilkaaga yaa isweydaaranayo wa wacdikana waxaa weeyaan ilaahu ballan qaadkaagii baan aaminsanahay waa macnaheeda markaan ballanta ka soo baxo wixii aad ii ballan qaadday markaan ka soo baxo yani waxaan ujeedaa wixii aad igula ballantay marka aan ka soo baxo ballanqaadkii aad ii samaysan waa rumaysanahay aniga jannadii iyo wixii kale weeyaan nacam iyo thawaabtii iyo sooma garan walidaalika waxaa lagaa rabaa qofka inuu camalka markuu sameynayo oo u sameeyo isagoo rumaysan thawaabteeda inuu helayo walidaalika nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban ufira lahu maa taqadama min denbihi ninkii ramadaan istaago iimaanan waxtisaaban rumayn oo alla rumaynayo iyo ajartirsi isagoo ilaahay yani ajartirsiga waa maxay waxtisaaban isagoo ajarka isku hadlaynayo tirsanayo ajarka nacam cibaadada marka aad la imaanaysa ajarkeeda waa inaad tirsanaysood rumaysantahay thawaabka ka imaanayo hadaad laakiin iska samayso waxaan mahel ma la hela mase lama helayo aniga maka warqaba iska tiraahdo waxaa weeyaan ma fiicna taas mastadactu intaan intaan awoodo wa ana calaa cahdika wa wacdikaan ahay ballantaadii ballanqaadkaa yacnii ballantaadii aad igula ballantay awaamirtii iyo waxyaabihii aad iga reebtay iyo ah korkeedaan ahaaday wa wacdika iyo ballanqaadkaagii ayaan rumaysanahayn dushiisa aan ahay mastadactu intaan awoodayo mastadactuna waxaa weeyaan cahdiga waxa ilaahay kugula ballamay laba nooc waaye wax ilaahay subxaana watacaala samee uu ku yiri iyo waxa samaynin uu ku yiri wixii ilaahay uu ku yiri war sameey waxaas maxaa lagaaga rabaa iyaga kuwaas waxaa lagaa rabaa intii awoodaada ah inaad samayso fattaqu llaha mastadactum ilaahay ka cabsada intaad awoodeysaan idaa amartukum biamrin haddaan amar idin amro fa'tuu minhu mastadactum in allaale intaad ka awoodi kartaan kala imaada awaamirtii waa taam ujeedaa laakiin waxa lagaa reebayna waxa ilaahay uu ku yiri daa ha samaynin dhammaantiis inaa ka wada harta waa haddaan awoodo ma ahan taas somakas wamaa nahaytukum canhu fajtanibuuhu wey nabiga sal l slam waxaan idinka reebayna fajtanibuuhu isaga dhanba daayo oo ka hara soo ma kasin marka mastadactu waxaa weyan ilaahay inta awoodeyda waa dadaala waa macnaheeda wa ana calaa cahdika wa wacdika mastadactu intii tabartay a ilaahu waa dadaala waay ad ilaahay been ha u sheegin marka nacam haddii aad is og tahay inaad adaad yani aad yani inaad dadaashaba aadan rabin alla waa ku ogyahay nacam ilaahayna in qofku yani inuu alla run kula dhaqmaa fiican fa idaa cazama alamru falow sadaquu llaha lakaana khayran lahum hadday ilaahay run u sheegi lahaayeen taasaa u wanaagsanaan lahayd buu yiri allah subxaana wa tacaala ayb acuudu bika ilaahu adaan kaa magangelaya min shari maa kii shartiisa sanactu aan sameeyey wixii aan sameeyey ee dunuubana shartoodan ilaahu kaa magangelayaa abuu-u laka yacni fiiri maa sanactu ayuu yidhi dembiga asaa isu tiirinaya sababtoo adaa dembiga sameeyey soo ma garanin acuudu bika ilaahu adaan kaa magangelayaa min shari maa kii shartiisa sanactu aan sameeyey abuu-u laka ilaahu waxaan kuu qirayaa adiga binicmatika nicmadaadan kuu qirayaa calaya korkeyga aad u nicmaysay nicmadii aniga dushayda aad iigu nicmaysayaan ilaahu kuu qirayaa nicmo aad inaad ii gashay ood ii nicmaysaan rabbiga kuu qirayaa wa abuu-u ilaahu waxaan qirayaa bidenbii dembigeygan qiranaya anigana yani waxaa weya ilaahu adna waa ii nicmaysay anigana addoon iska dembi badanoo yani dembi un samaynayaan ahay taana marka waxay keeni xishood ilaah in laga xishoodo subxaanahu watacaala in alla laga xishoodo sababtuna waxaa weeyaan haddii aad og tahay adiga in ilaahay subxaanahu watacaala ou wax fiican kuu galayo adigiina aad yacni nicmadii alla oo ku siiyeyba aad u adeegsanaysaba dembi iyo inaad xumaan ku samayso soo marka meeshaa xishood ka imaan maayo in ilaahay subxana watacaala laga xishoodo abuu-u laka ilaahu adaan kuu qiray binicmatika nicmadaada calaya anigaad korkeyga iigu nicmaysay wa abuu-u bidenbii dembigeyga dembigeygan ilaahu kuu qiranaya dembigeygana waan qirana adoonku marka mar walba addoonku markasta marka waa caajiz soo ma garan faqfir lii ilaahu iyo dhaaf faqfir lii ilaahu iyo dhaaf marka addoonku laba xaalad buu ku jiraayo nicmo alla subxaanah watacaala buu ku jiraa shukri bay ka rabtaa nicmadaas taqsiir isaga ka imaanaya gaboodfal iyo dembi uu samaynayana waa ku jiraayo waxaa laga rabaa markaas maxay inuu toobo ilaahay dembi dhaaf inuu weydiisto qeybta dambe ducada saasay ku saabsan tahay soo ma garanin nicmadii ilaa yacni gaboodfal adiga aada samaynayso oo dembi aada la imaanayso nicmadii aadan ku shukrinaynin dembi dhaafay u baahan tahay nicmada kuu taallana maxay u baahan tahay dembigaagana inaad ilaahay dembi dhaaf ka weydiisato nicmada alla ku siinayan inaad uga shukriso soo ma garan xasanulbasri ayaa waxaa layidhi taabiciga la yiraahdo wiil yaroo wuxuu arkay dadka uun gees uga baxsan oo isagu marka iska adkaarsado oo dhinac uga bax markaasuu waraystay markaasuu wuxuu yidhi aniga beyna nicmatin waxaan ku jiraa nicmo yajibu calaya shukruhaa shukrigeeda uu igu waajibayo wa beyna dembin dembina waa ku jiraa yajibu calaya istikfaaruhu inaan ka dembi dhaaf dalba ay igu waajibayso marka aniga muxuu yidhi marka sheeko iima taaloo yidhi imaa inaan ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo wa imaa inaan ilaahay ku shukrinayo labada wax ka dhexeeya malaha markaasuu wuxuu yidhi ibnu xasanulbasri ninkan shaabkan wallaahi waxa uu yidhi xasanulbasri waa ka caqli badan tahay yna isagaa marka ani waa iga caqli badan tahay yde xasanulbasri sayidu taabiciin bau ahaa ogow nacam faqfir lii ilaahu ii dhaaf fa inahu shaniya laa yakfir dunuuba dunuubta ma dhaafa ilaa anta adiga mooyaane ducada marka macnaha aadka u ballaaran ayay xambaarsan tahay man qaalahaa qofkii yiraahdo sheekhulislaamna de risaalo dhanbauba ka alifay sharxeeda man qaalahaa qofkii yiraahdo xiina yumsii marka uu galabaysanayo famaata dhinta min leylatihi habeenkiisaas dakhala aljannata jannaduu galay waman qaalahaa qofkii yiraahdo xiina yusbixu markuu waa beriisanayo famaata min yowmihi maalinkiisaasna dhintay dakhala aljanna jannadou galay kharajahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo saaray wacan abi hurayrata radia allaahu canhu ana abaa bakrin sidiiq radia allaahu canhu abuu bakr qaala waxau yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow callimnii ibar shay-an wax ibar aquuluhu aan dhaho idaa asbaxtu markaan waa beriisanayo wa idaa amsaytu kolkaan galabaysanayo qaala waxau yidhi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma caalima alghaybi waashahaada faatira asamaawaati waalard raba kuli shayin wamaliikah ashhadu an laa ilaaha ilaa ant acuudu bika min shari nafsii wa shari ashaytaani wa shirkih wa fii riwaayati wa an aqtarifa calaa nafsii suu'an aw ajurahu ilaa muslim abuubakar baa wuxuu yiri rasuulka ilaahay ducaa bar aan dhaho markaan galabaystay markaan waa beriisanayo markaan galabaysanayo markaasuu wuxuu yidhi nabiga sal ll ly slam qul waxaa tiraahdaa allaahuma yaa allaahu allow caalima alghaybi qeybka allihii ogaayo ku cilmiga lahaa washahaadati waxa qeybka aan ahayne joogo allihii ogaayo faadira asamaawaati samaawaadka midkii abuurayo oo amaamuday isaga bilaabay wal ardi dhulka kii bilaabay oo abuuristiisa bilaabay meelna aan ka fiirsanin rabba kulli shayin shay kastaa rabbigiisa kii iska lahaa maaligiisa ahaa ah wa maliikahu wa maliika kulli shayin shay kasta boqorkiisa ahaa ashhadu an laa ilaaha ilaa anta ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ilaa anta adiga mooyaane acuudu bika ilaah adaan ku magangelayaa min shari nafsii nafsadeeda sharteedaan kaa magangelayaa wa shari shaydaani shaydaan shartiisaan kaa magangelayaa iyo wa shirkihi shaydaan yacnii shirkigiisaan ilaahu kaa magangelayaa wa fii riwaayatin waan riwaayo kale waxay leedahay wa ay ku daraysaa wa an aqtarifa inaan kasbado calaa nafsihii nafsadeeda korkeeda aan ku kasbo suu-an xumaan nafsadeeda inaan xumaan usoo jiido ow ajurahu ama aan usoo jiido ilaa muslimin muslim inaan xumaan usoo jiidan ilaahu kaa magangelaya qulhu dheh buu yidhi ducada idaa asbaxta haddaad soo kacdo oo soo waaberiisato wa idaa amsayta haddaad galabaysato yani waxaan ujeeda salaad subax kadib iyo salaad casar wa idaa akhadta iyo haddaad qaadanaysa madjicaka jiifkaaga kolkaad seexanaysana sidaa dheh qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiixun buu yidhi ayb waana sida oo u yiri xadiidkan isagana macaanida ku jirta waxaa ka mid a caalim algheybi washahaada ilaahay subxaana watacaala waxaa wax lagu weydiistaa yani inta aadan ilaahay magan gelin intaadan ilaahay wax weydiisanin ayaa ducadan waxaa ka muuqato in horta ilaahay lasoo ammaanayo oo lagu ammaanayo magacyadiisa on wanaagsan tilmaamihiisa on wanaagsan in lagu ammaanayo ayb macnahaasaana marka duco aadaabta ducadana taasaaba ku jirta oo qofka in ilaahay subxaana watacaala marka hore uu soo ammaano cajzigiisa iyo dunuubtiisa qirto kadibna ilaahay markaa uu wax weydiisto ee ilaahu waxaa isii inuusa ka bilaabin allaahuma caalim algheybi washahaada marka ilaahay magaciisa tilmaantiisan inuu qeybka ogyahay iyo waxa joogo labadaba uu ogyahay kan qeybka iyo waxa jooga ogow faatira asamaawaati waalardi dhulkay cirka kan abuurayoo abuuristooda bilaabayo rabba kulli shayin shay kasta kii iska lahaa ahaa wa maliikahu shay kasta boqorkiisa alleh ahayo ashhadu an laa ilaaha ilaa anta waxaan qirayaa macbuud xaq lagu caabuda inuusan jirin ilaa anta adiga ma ahani acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelayaa adaan ku magangelayaa min shari nafsii waxyaabaha marka ilaahay laga magangela waxaa ka mid a naftaada sharteeda iyo shaydaanka qofka laba cadow wuu leeyahay cadow waa mid khaarijiyo adiga kaa baxsan waa shaydaanka banaankaasuu kaa joogaa oo yacni kaa wuxuu u baahan yahay marka in laga adkaarsado oo adkaartii nabiga caleyh isalaatu wasalaam soo aroortay in qofka uu isku xirsi xiro midna waxaa weeyaan waa midda labadaada kalxamood ku jirto waa midda adiga kugu dhex jirto nacam haddii iyada laguu dayn lahaana waaba ku halaagi lahayd ba nacam soo ma kasin naftii marka waa midda oo alla yidhi ina nafsa la ammaaratun bisuu naftu waa mid yacni xumaanta farid badan waa qofka ilaahay subxaana watacaala jannada gelayay wanaagsanna wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawaa naftana ka reebay waxa ay jeceshahay iyada markaa ayb marka waxa wuxuu leeyahay acuudu bika min shari nafsii nafsadeeda sharteedan ilaahu kaa magangelaya marka adiga naftaada haddaad tiraahdo iyadaan raacayaa wax allaala waxa nafta ay jeceshahan sameynaa de naftaada shari kugu hogaaminay ducada nebiga markuu khudbada furfurtana waxaa ku jiri jirtay wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa min sayi-aati acmaalina ayaa ku jiri jirtay nafteena shuruurteeda in ilaahu kaa magangelaynaa ayb mabaadi'da marka aan islaamka ahayne maanta hadda adduunyada aada uga tan badatay waxa ay ku dhisan tahay waxaa weye in naftaas hawadeeda la dherjiyo un naftaa allihii abuuray xaggaa layska dhiga nacam waxaa layidhi marka dimuqraadiyada layii ama democracy waxaa layidhi nafta waxa ay jece shacabku wuxuu jecel yahaa lagu xukumo nacam de shacabku wuxuu jecel yahaa min shari nafsii baa ka mid a nacam nufuusteenna shuruur baa ka buuxda soo ma garanin innaga nafteenna waxa ay jeceshahay haddaan ku raacno onan waxyiga ku tarbiyeynin naaray marka dambena geynaysaa nacam xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat innaaru bishahwaad yiri nabiga sal l slam naarta waxaa lagu hareereyey wax kastoo ay naftii jeceshahay haddii marka la yidhaahdo naftu waxay intii isla deganba waxa ay jecel yihiin sharci ha ka dhigtaan qaanuunna ha ka dhigtaan waa axmaqnimo waay nacam axmaqnimo weeyaan wax qof muslima laa'iq u noqon karana ma ahan qofka muslimka marka inuu ilaahay ka cabsado waxaa iska daayo waa mabda-an uusan ka dhiganin wa fii riwaayatin wa shari shaydaani shaydaan shartiisan ilaahu kaa magangelayaa iyo wa shirkihi iyo wadaagiisa wadaajintiisa wa fii riwaayatin wa an aqtarifa inaan kasbado calaa nafsihi nafsadeeda korkeeda suu-an xumaan inaan ku kasbado ow ajurahu ama aan usoo jiido xumaanta ilaa muslimin qof muslima inaan xumaan usoo jiido qul hu dheh idaa asbaxta waidaa amsayta waidaa akhadta madjicaka haddaad waaberisanayso markaad galabaysanayso iyo marka aad jiifanaysaba qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix wa qaala cuhmaan bnu cafaan radia allaahu canhu qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama cuhmaanna wuxuu yiri rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam maa min cabdin addoon ma jiro yaquulu dhahaayo fii sabaaxi kulli yowmin maalin kastaa subaxeeda wa masaa'i kulli leylatin iyo habeen kastaa galabkeeda bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shayun fi alardi walaa fi alsamaa'i wa huwa asamiicu alcaliim halaatha maraatin qof yiraahda ma jiro ayb qof sidaa dhahay macnaa ma jiro ilaa haddii uu sidaa yiraahdo lam yadurahu ma dhibaayo shayun waxba ma dhibaan lam yadurahu ma dhibaan shay-un waxba ma dhibaan wa qaala tirmidiyu waxau yihi xadiidun xasanun saxiixun waana xadiid isnaadkiis oo saxiix yahay ayb xadiidkan isagana waa dikri kale oo subxi iyo galabtii la akhriyo wuxuu leeyay maa min cabdin yaquulu fii sabaaxi kulli yowmin wa masaa'i kulli leylatin addoon subax maalin kasta subaxeeda iyo habeen kasta galabteeda yiraahda ma jiro bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shayun fi lardi walaa fi samaa bismi illaahi ilaahi magaciisa ayaan ku waaberisanaya ama ku galabaysanaya anuu alla magaciisa kaalmaysanayo alladii allahaas oo laa yaduru ounan dhibaynin maca smihi isaga magaciisa la jirkiisa shay un ounan dhibaynin waxba fil ardi dhulka dhexdiisa walaa fi samaa ee cirka dhexdiisa yani bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabanaya alladii kaas oo laa yaduru ounan dhibaynin shay un shayna uusan waxba dhibi karin maca smihi ilaahay magaciisa marka la sheego ilaahay magaciisa la jirkiisa fil ardi dhulka dhexdiisa walaa fi samaa samada dhexdeeda yani ilaahay magaciisa marka aada qabsato shayna kuma dhibi kara adiga dhula cir joogo manaa meesha ku jirsaas wahuwa samiicu alcaliimi weyaan alla mid maqlid badan alcaliimu cilmi badan halaatha maraatin qofkii yiraahdo lam yadurahu shayan waxba ma dhibaayaan wax dhibaaya maleh ummadda waxaa weeyaan maanta dhibkay ka carareen qof kastaa waxyaabaha waxaa ku kalifaya inuu yacnii wax allaale waxa uu samaynayo waxa u sameynaa uuna jecel yahay wax dhibaato layidhaha inaysan taabanin laakiin mushkiladu waxay ka taagan tahay horta dhib maxaa la yidhaahdaa nacam qofka inuu fahmo waxaa dhici karta dadka qaarkood inay dhib ku jiraan inay dhib ku jiraanna aynan ogeyn khaflada ugu badan ibnuljawsi saydulkhaadirka wuxuu yidhaahdaa khaflada ugu daran waxay tahay ee qofka ku dhacdo shaygii dhibaatada ay ugu jirtay inuunan u ogeynba inay dhibaato ugu jirta midda kasii daranna waxaa weeyaan inuu ku farxaba markuu helo iyada wixii dhibayey markau haysto ama uu helo inuu ku farxo yaaba ugu sii daranba marka ummadda maanta joogto dhibaatadaysanba isku wax u aqooninba nacam soma garan hadday marka dhibaatada isku wax u gartaan waxaa weeyaan waxay ogaanayaan marka ilaahay subxaana watacaala in laga soo in laga magan galaa marka inay haboon tahay maxaa yeele makhluuqan adiga lagugu salladaayo oo ilaahay subxaana watacaala uu kugu salladaayo asbaabaha lagugu salladaayo un waxaa weeyaan wax adiga aada geysanaysa wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kathiir waxyaabaha macnaa qof dadku waxay la imaadeenoo gacantooda un shaqaysteen weeyaan waxa musiibada ay ugu dhacdo marka haddaa aragto wax dad ku dhibaayo xayawaan ku dhibaayo ama dad ha ahaadan wax ku dhibo wax allaala waxay doonaan ha noqdaane waxaa lagugu salada waa dembigaaga idan marka dembigaaga eegoo dib u feeri markaa dembigaaga feeriso ilaahay baad uga toobad keenaysaa markaa alla u toobad keento dhibkii wuxuu isku bedelayaa naxariisu isku bedelayaa yani markaan leeya wuxuu isku bedelaya naxariis macnaheedu waxaa weeyaan waa ka faa'iideysatay adiga dhibkan dhibkii baad aragtay meeshuu kaaga yimid baa fahamtay allah u laabatay adigii marka darajaad kor u dallacday fii xaqika marka falmusiibatu fii xaqi haadaa musiibada marka ninkan waxay u noqonaysaa nicma laakiin markay musiibo kugu dhacda kanay ka dhacday hebelaasaan yaala hebelay ka timid kanay ka timid adigiina aadan u jeedin waxa aad samaynayso falmusiibatu fii xaqika waxaa weeyaan waa yani faclam ibnu teymiya wuxuu yihahdaa faclam fi lardi walaa fi samaa bismi illahi ilahi magaciisa alladii allahaas oo laa yaduru ounan dhibaynin maca smihi magaciisa marka la xuso ama magaciisa la jirkiisa shay un wax uunan dhibaynin fi lardi dhul iyo walaa fi samaa iyo cerka dhexdiisa wa huwa samiicu lcaliim weeyaan halaatha maraatin yirahdo lam yadurahu shay un ma dhibo waxba wa qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix wa can thawbaana wagayrihi thawbaan iyo heyrkii waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalama qaal nebigu inuu yiri man qaala qofkii yidhaahdo xiina yumsii markuu galabaysanayo radiitu billaahi rabban wabilislaami diina wabimuxamedin sala allahu aleyh waali wasalam nabiya qofkii sidaa yidhaahdo kaana xaqan waxaa dhaba calalahi alla korkiisa waxaa xaq ugu ah allah isa saare xilkaase an yurdiyahu inuu alla qofkaa raalli garayo raalli u ka dhigo qaala tirmidiyu hada xadiidun xasanun saxiixun buu yiri ayb xasanun gariibun nusakda qaar oo tirmidigaa ku taalo sidaa waana sida uu mundiri tarkiibkana uu kusoo guuriye tirmidi uu kasoo naqliyey ayb xadiidkuna marka waa xadiid saxiix ah oo waxauna tilmaamayaa man qaala qofkii dhaho xiina yumsii markuu galabaysanayo radiitu billaahi rabban wabilislaami diinan wabimuxamedin sala allahu aleyh waali wasalam nabiya saddex waxyaabood ba marka halkaa uu ku sheegay nacam radiitu billaahi rabban radiitu billaahi allahan raalli kaga noqday rabban rabbinima ilaahan raalli uga noqday wabilislaami diinan islaamnimadana baan raalli kaga noqday diinan ay radiitu bilislaami islaamnimadan raalli ku noqday diinan diin ahaan wabimuxamedin nebi maxamed baan raalli ku noqday sala allahu aleyh wali wsalam nebiya nebinimaan raalli uga noqday kaana xaqan waxaa dhaba markaa kaana xaqan cala allaahi an yurdiyahu yacni kaana an yurdiyahu inuu alla raalli garayo qofkaasi xaqan buu ahaaday xaq calalahi alla korkiisa ahaaday yacni xaq ilaahay isa saaray waa annaga ilaahay shareeco ma dul saari karnay ma ogtahay taasaa marka dhaba ayb marka wuxuu leeyahay meeshaan marka macno aada u ballaaran baa ku jiro radiitu billaahi rabban markuu yidhi ilaahay baan raalli kaga noqday rabbi ahaan de inay waxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa inay marka hadalkaaga iyo ficilkaagu ay isyeeshaan oo yacnii ilaahay markaad leedahay rabbinimaan raalli uga ahay de rabbinimo macaanideedii saddexda ahaa inaa ilaahay raalli ugaga noqoto maalignimo ko khaaliqnimo labo mudabbirnimo inuu ku maamulaayo inuu adigu ku leeyahay inuu ku abuuray koonkana abuuray sidaana u maamulo leeyahayna inaad marka ilaahay raalli uga tahay ayaa la rabaa oodan cid kale la siinin sooma kasin hadaad duulal kaloo wax abuuro aad jira ama dad kaloo koonka maamulo yacni rijaalulgeyb la yirahdo koonka ku tasarufoo maamulaa jira iyo wax lamida haddaad aaminsan tahay taa waxay noqonaysaa radiitu billaahi rabbantaada been waay afka unbaad ka tiri wabilislaami diinan islaamkiina diin ahaanan raalli uga noqday waa inaadan diin kale sawaab ka dhiganin diin kale inaadan xaq u arkin waay laakiin haddaad tira islaamnimada anaa raalli ka ah hadee ninka kale waxau doorto diinta kalena raalli raalli naftiisa uga noqdayna waa fiican tahay nacam oo yacni diimaha dhanba waa wada fiican yihin aad taagan tahay yacni islaamnimada raalli kama noqonin sababto waxay keeni islaamnimada in iyada keliya inay xaq tahay loo arko ayb wabilislaami diinan waxaa kaloo wabilislaami diinan soo gelayo ku dhaqanka shareecada inaad raalli ku tahay nacam ayb haddaad tiraa ilaahay subxaana wa tacaala diinta islaamka aniga raalli waa ka ahay oo diin ahaanan raalli iskaga ahay haddana aad leedahay diintii laguma dhaqmi karo waqtigeeda waa lasoo dhaafay ama aad taagan tahayba yacni diinta yaa zamankan ku dhaqmo iyo oo markii diin ha lagu dhaqmo la sheegaba aad meel kale yacnii doodo fara badan aad ka qabto nidaamkan hadda cilmaaninimada ku dhisan iyo aad ku soconayso taa waxaa weeyaan marka wabilislaami diinan been waay nacam runkaama aha nacam hadday runkaa tahay diin maxaa layiraha wixii lagu dhaqmaa layiraha oo qofka uu ka diin dhigto waay ma ogtahay berrina ilaahay subxaana watacaala inuu la hor istaago ou rabo waay say ku dhici kartaa marka inaad islaamkii diinnimo diin ahaan raalli uga noqotay haddana dhinaca kale aadan rabin marnaba inaad in islaamkii lagu dhaqmana aadan marnaba rabin ma dhici kartaa marka wax suuroobaya ma aha wabilislaami islaamka radiitu billaahi rabban qofkii yiraa ilaahay baan rabbinimaan raalli uga noqday alle wabilislaami islaamnimadiina diinan diin ahaan baan raalli uga noqday ayb wabilislaami diinan marka cid diin kale iyo habnololeed kale iyo hab kaloo loo dhaqmo oo aan islaamka ahayn ani raalli kama ahi waay macnaheeda nacam hadaad marka mid waxaas wato ama adiga laftirkaagaba aad wadato ama mid wato aada raalli ka tahay ood u sacabtumaysa waxaa weeyaan wabiislaami diinantaada ma toosna wabimuxamedin sala allahu aleyh waali wasalam nabi maxamedna nebiyan nebi ahaan ayaan raalli uga noqday wabimuxamedin sala allahu aleyh waali wasalam nebiyan nebiga inaad nebinimo raalli uga noqoto ama rasuulnimo raalli uga noqotana waxay keenaysaa in cidna qowlkiisa aadan ka hormarinin qowlkiisa hadalkiisa inaadan hadal dadaad ka hormarinin haddii aad tiraa wallaahi nebiga aniga waa la iisoo diray nebinimo rasuulnimaan raalli uga ahay haddana maca daalika isaga hadalkiisa iyo dad qof kale hadalkiisa markay iska hor yimaadaan aada hormarinayso aaraa'da dadka kale marka aad hormarinayso waxaa weeyaan nebinimo raalli ugama tihin waxbaa kugu jira weli kaana xaqan cala allahi ilaahi waxaa marka korkiisa oo waajib iskaga dhigay o isa saaray an yurdiyahu qofka saa yiri inuu raalli garayo qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yihi hada xadiidun xasanun saxiixun weeyaan wacan anasin radia allahu canhu wacan anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal anas waxaa laga wariyey rasuulku inuu yiri man qaala xiina yusbixu qofkii yidhaahdo markuu waa beriisanayo ow yumsi ama u galabaysanayo allaahuma inii asbaxtu ushiduka wa ushhidu xamalata carshik wa ushhidu xamalata carshika wamalaa'ikataka wa jamiica khalqika biannaka anta allahu laa ilaaha ilaa anta wa ana muxameda cabduka warasuuluk actaqa allaahu rubuucahu min annaar waman qaalahaa maratayni actaqa allaahu nisfahu min annaar waman qaalahaa halaathan actaqa allaahu halaathata arbaacihi min annaar fain qaalahaa arbacan actaqahu allaahu min annaar qaala tirmidiyu xadiidun xasan wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahdo xiina yusbixu markuu waa beriisanayo ow yumsi ama u galabaysanayo allaahuma yaa allaahu allow inii asbaxtu waan waa beriistay aniga ushhiduka waxaan ku markhaati gelinayaa adiga wa ushhidu xamalata carshika carshigaaga malaa'igta xambaarsan waxaan markhaati gelinayaa wa malaa'ikataka malaa'igtaada waxaan markhaati gelinayaa wa jamiica khalqika khalqigaaga dhammaantood waxaan markhaati gelinayaa biannaka adiga anta adiga allaahu inaad tahay macbuudka xaqa ah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ilaa anta adiga mooyaane tawxiidkii baa markhaati u gashanaysa makhluuqaadkii o dhan wa ana muxamedan muxamedna cabduka addoonkaaga inuu yahay wa rasuuluka uu yahay rasuulkaaga qofkii sidaa yiraa actaqa allaahu ilaahay wuu xoreynayaa rubucahu rubuciisa afar meeloodoo meel mina naari naartuu ka xoreynayaa waman qaalaha maratayni laba jeer qofkii yidhaahdana actaqa allaahu ilaahay wuxuu xoreynayaa nisfahu nuskiisa mina naari buu ka xoreynayaa waman qaalaha halaathan qofkii yidhaahdana actaqa allaahu alla wuu xoreynayaa halaathata arbaacihi afar meelood saddex meel saddexdiisa meel ayuu mina naari ka xoreynayaa naarta fa in qaalaha arbacan afar hadduu yidhaahdana actaqa allaahu min annaari ilaahay naarta isago dhan oo ka xoreynaya actaqahu allaahu min annaar qaala tirmidiyu wuxuu yihi xadiidun xasanun xadiidkan marka isagu taxsiinkiisa nadar baa ku sugan awalan waxaa weeyaan tirmida lafdigan uma uunan soo saarino cidqiga oo ku jira uma aanu soo ilaa gafara allaahu lahu buu soo saaray maa asaaba fii yowmihi dalika wain qaalahaa xiina yumsi gafara allaahu lahu maa asaaba fii tilka alleyla min dembin saas u soo saaray ee xoreyntan iyo alfaadan isagoo tirmidi ma soo saarin lafdigan lasoo sheegay abu daawuud iyo ibnu sunni ayaa soo saareen iyo keyrkood isnaadkoodana waxaa ku jira jahaala ku jirto nacam ayb isnaadkoodana waxaa ku sugan jahaala nacam ayb marka maadaama isnaadka waxay ku sugan tahay rag majaahila ay ku jiraan xadiidku waa daciif marka tan labaad waxaa weya tirmida xadiidka ma taxsiinininba ma xasan kuma aanu xukminine waxa uu yidhi xadiidun hariib xadiidun hariibun ayuu yidhi xasanun ma aanu dhihin nacam haalibkana yani xadiidun hariib marka uu yidhaha dacfi buu ishaaraya nacam ayb taa marka iyado sidaa marka xadiidka sidaa darteed waa daciif nacam ayb marka xadiidun xasanun waxaa laga yaabaa inuu wahmiye marka sheekha raximahullah maadaama kitaabka uu waxyaabahan oo dhan iyo kutubta aktharka sheekhulislaam ibnu teymiya can dahri lqalbi oo ka qori jira nacam sida ibnu xajar iyo uu sheegayo nacam marka macduur waada qofku markau can dahri qalbi ka qoraayo intaasoo nusakhna ay isdaba socoto oo wixii bani aadam uu yahay waa awhaam waa ka imaaneysaa mar walba ayb wacan cabdillaahi bni khanaam radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal man qaala qofkii yiraahdo xiina yusbixu kolka uu waa beriisanayo salaada subax marka uu tukado allaahuma maa asbaxa bii min nicmatin aw biaxadin min khalqik faminka waxdaka laa shariika lak laka alxamdu walaka ashukru faqad addaa shukra yowmihi waman qaala midla dalika xiina yumsi faqad addaa shukra leylatihi dikrigu marka wuxuu ku egyahay allaahuma maa asbaxa bii min nicmatin aw biaxadin min khalqika faminka waxdaka laa shariika lak laka alxamdu walaka ashukru intaasuu ku egyahay inta kale waa jumlo kaleo xadiidka dikriga fadligiisa iyo lagu tilmaamayo man qaala qofkii yidhaahda xiina yusbixu kolkau waa beriisanayo soo kacayo subxi ama uu salaada subax markuu tukado allaahuma yaa allaahu allow maa asbaxa bii waxa waa beriistay oo aniga igu waa beriistay oo min nicmatin nicmo ah ow amase biaxadin ku waa beriistay axad oo min khalqika adiga makhluuqaaga ka mid a fa minka ilaahu xaggaagu ka ahaaday waxdaka kaliga laa shariika wax kula wadaagaa laka adiga kuuma sugnaanin shariik kuuma sugnaanin laka alxamdu ammaan oo dhan baad leedahay walaka shukru shukri oo dhan baa ilaahu leedahay alxamdu washukru laba macnay kale leeyihiin xamdigu waxaa weeyaan mid kastaan beynahumaa cumuumun wa khusuusun min wejhin xamdigu dhinac marka laga feeriye waa caam dhinac kale marka laga feeriye waa khaas shukrigu dhinac marka laga feeriye waa caam dhinac kale marka laga eego waa khaas oo xamdiga marka dhinac laga feeriye waa caam oo wuxuu caam ku yahay xamdigu wax uu ku dhacaayo xamdigu wuxuu ku dhacaa daatada alla subxaana wa tacaala afcaashiisa ilaahay looga mahadiyaa kulli waxyaabahaas oo dhan ficilka alla annaga uu noo qabanayo yani ixsaanka uu annaga noo samaynayo iyo ilaahay subxaana wa tacaala isaga tilmaamihiisa iyo magacyadiisa intaba waa ku ammaanan yahay ilaahay subxana wa tacaala markaad leedahay marka alxamdu lilah ammaan oo dhan ilaahay baa iskale ammaantaa w alla muxuu marka ammaan u leeyahayna wuxuu u leeyahay tilmaamihiisa wanaagsan wuxuu u leeyahay afcaashiisa xikmada ku dhisan wuxuu u leeyahay barbaarinta oo annagana barbaarinayo intaasoo dhan dhinaca marka laga feeriya xamdigu marka meelo badan buu taabanaa dhinac kale laakiin marka laga feeriya xamdiga intee laga intee laga xamdistaa xageebaa ilaahay subxaana wa tacala alxamdu lilah xagee laga dhahaa carabkaa laga dhahaa dhinacaas waa khaas uu ku yahay marka carabka xamdiga qalbiga lagama samey kara isaga keliya waxaa weeyaan waa qowli bis qowl ahaan unbaa loo sameeyaa xamdiga shukriga isagana dhinac buu caam ku yahay dhinaca uu caamka ku yahay waxaa weeyaan meelaha shukriga laga sameeyo carabkaa laga sameeyaa o amaa binicmati rabbika faxadith qalbigaa laga sameeyaa oo nicmada ilaahay inaad u ictiraafto isaga inuu ku siiyo waxa nicam adduunka jiro inuu alla subxaana wa tacaala xaggiisa inay ka timaado inaad qirto oo qalbigana waa kaasa marka waa laga sameeyaa dhinaca saddexaadna waxaa weeyaan shukrigu cibaadaadka caadigooda ilaahay aada caabudaysa waa shukri iyaga laftirkooda oo ilaahay wuxuu yidhi icmaluu aala daawuuda shukran reer daawuudo shukri sameeya shukriga marka camal ahaanna waa loo sameeyaa idan marka ashukru acamu min hadihi aljiha afka qalbiga afka jawaarixdaa laga sameeya khaasna waa yahay laakiin isaga shukrigu wuxuu khaas ku yahay nicmada ilaahay adiga oo ku siinayaa uga shukrinaysaa oo ma dhehaysid ashkurullaha tacaala ilaahay baan ku shukrinayaa calaa anahu caalimulgeybi inuu yahay uga shukrina taa ma dhehaysid adiga laakiin ilaahay waxaad dhihi karta axmedullaha tacaala ilaahay baan mahadina waa ammaanaya calaa anahu caalimu lgeyb waanahu qadiirun waanahu samiicun waanahu basiirun wixii isaga ku saabsanaa iyo waxaan isaga ku saabsanayne adiga uu kugu nicmaynayo adiga kugu saabsan intaba ilahay waa uga maha xamdi waa uga noqaysaa shukriga laakiin waxa adiga uu kugu nicmay unbaad uga shukrinay dhinacaas marka ashukru min hadihi aljiha akhasu sheikhulislaam ibnu teymiya saasaa marka meelo badan qawaacid badan oo shukriga iyo xamdiga uga hadlaa jirto saas u kala tafsiilawuxuu yiri marka shukrigu baxhi fiican oo weliba kaleeyahay sheikhulislaam raximah llahu tacaala cibaadaadka marka ilaahay nicmo ku siiyaba haddaad cibaadaadka inaad badiso shukri waay ida laftirkeeda salaada aad badiso soonkaoo kale aad soonka sunankaoo kale aad ku dadaashid qur-aan akhriska badisoo kale waxyaabahaas o dhan marka waxaa weya waa shukri isaga iyo ibnu muraxal nin la yiraha ibnu muraxal oo waqtigiisii joogay sadrudiin ibnu muraxal oo dadkii la doodi jira ka mid ahaa ayaa masaladan shukrigaay aada uga doodeen marka yacni si aada u cajiib badan oo marka usoo bandhigay sheikhulislaam raximahullah faqad addaa qofkii sidaa yiraa wou guta shukra yowmihi maalinkiisa shukrigiisa ayb maalintaa shukrigeeda waa la yimido waa gutay waman qaala qofkii yiraa mithla daalika sidaadaas oo kale xiina yumsi markuu galabaysanayo faqad addaa shukra leylatihi habeenkiisa shukrigeedana waa gutay kharajahu abuu daawuud xadiidkan isna isnaadkiisu dacfi baa ku jiro oo imaamu dahabi waxa uu yiri cabdullaahi bnu cambasa laa yakaadu yucrafu ninkaasaa ku jiro walaa yakaadu yucraf buu yiri isaga ayaana nasaa-i iyo fii camal ilyowmi waleyla uu kasoo saaray ibnu sunnina isagoo kasoo saaray laakiin waman qaala mithla daalika ma ku darin ibnu sunni isaga riwaayadiisa marka xadiidkan isagana dacfi baa ku jiro shukriga maalintaada ilaahay subxaana wa tacaala aad yani aada uga shukrinaysan waxaa ku gudan kartaa axaadiid saxiixa waxaa soo aroortay salaatu duxadoo kale nacam qofka saddex boqol iyo lixdan xub yacni kullu sulaama min annaas xubin kastoo qofka ka mid a caleyhi sadaqa sadaqa korkeeda ah kula yowmin tatlucu fiihi shamsu maalin kastoo qoraxda soo baxayso marka maxaa lagu gudan karaa waxaa lagu gudan karaa dad aad yani ukala gar noqdo amrun bimacruufin wanahyun can munkarin macruufood dadka farto munkarood dadka ka reebto tasbiix waxyaaba badanaa lagu gudan karaa markaasu wuxuu yidhi intaa waxaa ku filan oo intaasba kaa gudayso ragcataani yarkacuhumaa fi duxaa laba ragcoo barqadii uu tukada qofka ayb shukrigii marka jirkaagii iyo taasaa uga gudanaysaa ilaahi subxana wa tacaala wa qaala cabdullahi bni cumar radia allahu canhumaa lam yakun innabiyu sala allahu aleyh ali wasalam nebigu ma ahayn yadacu inuu ka tegayo haaulaai dacawaati ducooyinkan xiina yumsii markuu galabaysanayo wa xiina yusbixu iyo marka uu aabariisanayo ayb allahuma inii asaluka alcaafiya allahuma inii asaluka alcaafiyata fi dunya walaakhira allahuma asaluka alcafwa walcaafiyata fi diinii wa dunyaaya wa ahlii wa maalii allahuma astur cawraatii wa aamin rawcaatii allahuma axfadnii min bayni yadaya wa min khalfii wa can yamiinii wa can shimaalii wa min fawqii wa acuudu bika bicadamatika an ugtaala min taxtii qaala wakiicni yacni alkhasf kharajahu abu daawuuda wannasaa'iy wabnu maajah wa qaala alxaakim saxiixu lisnaad ayb allaahuma yaa allahu allow inii asaluka waxaan ku su-aalanayaa alcaafiyata caafis inaad icaafiso fidnada iyo yani fidnada adduunyada iyo midda dambe kulli inaad iga caafiso fi dunyaa adduunka walaakhirati aakhirada dhexdeeda allaahuma yaa allaahu allow asaluka waxaan ku su-aalanayaa alcafwa cafis ayaan ku weydiisanayaa walcaafiyata cafisaan ku weydiisanaya dunuubteyda cuquubada ka dhalanaysa inaad iga cafisid walcaafiyata baan ku weydiisanaya inaad icaafiso fii diini diinkayga iyo wadunyaaya iyo adduunkaygaba diinkiiba uu hormariyey sababtoo asaga ka muhiimsan adduunyadii marka diinkayga inaad ii caafisood fitna iyo igaga ilaaliso waa nacam ayb maxaa yeele diinka wa diinu ra-su maali lmar-i waa qofka raasumaalkiisa waa raasumaalkaaga haddaad ku dheeshana khasaaro ayaad soo fariisana ayb walcaafiyata ayaan ku weydiisanayaa inaad icaafiso fii diini diinkayga iyo wa dunyaaya adduunyadeyda waxyaabaha diinka soo waajahayo badanaa fitanka ugu badan fitnadana wax asbaabaha fitanka yacni diiniga keeno bidcada ugu badan amarka nabiga caleyh salatu salaam oo la fududeysto oo la khilaafo liqowli llaahi tacaala falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim haka digtoonaadeen kuwa nebiga amarkiisa khilaafayaan inay fitno ku dhacdo ama cadaab xanuun badan xanuujiyo inuu ku dhaco marka fitnadana imaam axmed iyo wuxuu ku sheegay ridda inay tahay diintaba in laga baxo fitno ka weyn male qofka inuu diintii ou rumaysnaayo aaminsanaaba inuu iskaga baxo nacam walciyaadu billah fitno ka weyn ma jirto waxa sababayana waa bidcada waa bidacda ugu badan hadda dadka yacni aada iyo aada ugu daran waxaa ka mid a bidcatulkalaam dadka yacnii intay caqiidaan baranayna dhahaan kutubta cilmulkalaamka iyo falsafada iyo ka raadiyo dadkeennana kutubaha ay akhristaan sida qaalibka ee badan umulbaraahiin iyo jawharatu tawxiidka iyo caqiidatulcawaamka midda iyo xayaatulislaamka iyo dhammaantood waxaa weyan aayad iyo axaadiis kuma taalo nacam oo bal waxaa weyan caqliyaad iyo laysku dardarayaa la rabaa in ilaahay laga aamino nacam caqliyaad markaa ad isku dardarto caqliyaadkaaga wixii kuu soo baxana aada caqiido ka dhigato dee alle subxaana watacaalana aadan arkin adiga wixii uu nebiga kuu sheegayna aa xagga iska dhigto ma ka liibaanaysid nacam walidaalika culamadii hore waxay dhihi jireen kalaamka marka ay yacni caaqibadiisa iyo ay ka hadlayaan asracu nnaasi riddatan ahlulkalaam dadka waxaa ugu yacni riddada ugu deg deg badan dadka ahlu falsafada ah oo ahlu kalaamka ah marka ka malaysa yacnii qof ahlu kalaam ah oo caqiidada islaamkae saxiixa ee qaala allahu qaala rasuuluhu la diriraayo maaha markaad aragto inuu ridoobay inaad la yaabtoo tiraahd yacni war maxaa dhacay sida yacni wax dhacay oo ula ridoobay waxaa weeyaan caqiidadii saxiixa ahde qaala allahu qaala rasuuluhu u la diriraayey kalaamuu kula diriray iyo caqligiisii waxaa timid saan culimmadii baaba ku dhahayaanba nacam asracu nnaasi riddatan kuwaas waay dadka kuwa xagga riddada ugu dhowaanshada badan soo ma garan fitanka diiniga waxyaabaha keena waxaa ka mid a qofku inuu qof muslima xaqdarro u dilo nacam laa yazaalu almaru fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama xadiidka saasuu ahaa qofka ka zuuli maayo inuu yacni diintiisa waasacnimo oo uga jiro ou rajo badan ou leeyahay intaanu dhiig xaaraana asiibin fa idaa asaaba ballaxa riwaayadda abu daawuud saasay leedahay haddii uu asiibo dhiig xaaraan ah ballaxa shafkau dhulka dhigana nacam mawax kicin kara marka ma lahaanayn iyagana yani marka dadka iyagana shuftanimada iyo dadlaynta iyo yacni dhiigga muslimka fududeysigiisa iyo dadka ay ku badato waxaad arkaysaa iyagoo haddana marka waa kasii dallacayaan qatliga gaalnimadii baa marka ay aadayeen nacam ma la baciidsanaya iyagana nacam soo ma garan walidaalika nin maalin kasta yacni intaasoo tobaneeyo sano iyo labaatameeyo sano nin waxaan ku jira haddou ilaahay khayr waafajiyad waa gaaro ilaahay khayrku u waafajin karaa laakiin nin lagu yaqaana safaaknimo ma laga yani haddaad ku aragto berri asagoo gaalnimo ku hadlayo ama yacni gaalnimadii ku dhex jiro oo fududaysanayo xataa haddaad ku aragto maaha inaa adiga yacni qof iimaan laho iska muslim oo wanaagsan inaa oo saalixa inaa isaga qaadata maaha sababtaa waxaa sababayaba dhiiggan oo qofka fududaysanaya wuxuu sababayaa marka marka dambe qofka inuu diinkiisu caafiyadii ay soo yaraato caafiyatu diinihi inay yaraato xadiidkii kalena waatuu ahaa waxyaabaha kaleo fitanka diiniga keena waxaa kamid a sidoo kale qofka inuu diintiisa iyo adduunyadii yani xub dunya addunya jacayl riddada waa keentaa iyadana ilaahayna waa sheegayo markau man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu mطmaئinu biliimaani walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim gaadbu min allahi walahum cadaabu cadiim markuu ilaahay saa yidhi dalika bianahu mustaxabu lxayaaةa اdunya cala alaakhirati buu ilah yiri wana allaha laa yahdi lqowma alkaafiriin adduunyadii bay aakhira ka jeclaysteenu yiri alla subxana wa taala xadiidkii nabigana wuxuu ahaa wuxuu ahaa baadiruu bilacmaali fitanan acmaasha u degdega intaysan fitan dhicin oo aadan fitan la kulmin yusbixu arajulu fiiha mu'minan wayumsii kaafiran wayumsii mu'minan wayusbixu kaafiran yabiicu diinahu bicaradin min addunyaa qofku wuxuu waaberiisanaya isagoo muslima gabalka wuxuu u dhacaya isagoo gaala isagoo muslima ayuu gabalka u dhacaya isagoo gaala ayaa ayuu subixiina uu soo kacayaa nacam sidaa marka taqalubkaas islaamnimo gaalnimo islaamnimo gaalnimo maxaa keenayo yabiicu diinahu bicaradin min addunya diinkii dhammaaya adduunyo yar la siisanaa nacam makasinacam dad marka iyaga waxaa jira cudurdaarba dadka uga dhigaba taas nacam oo ku dhahayo hebel adduunya le ay ka tahay maahane wax kale kama ahan uu kuleeyahy waxaan uu sameyna haddii adduunyadaba soo maaha in adduunye jacayl soo maaha wax loo ridoobaba nacam siduu ilaahay leeyahy subxaana watacaala adduunye jacaylkuna maanic ma aha oo qofka gaalnimada ama kufriga ka bixiya ma aha ka badbaadinaya ma aha mawaanicdu waa afar ma ku jirto xubu dunyaa laguma sheegin nacam bal asalka qofka riddada wax asbaabaheedaaba yacni waxyaabaha uu qofkan u sameynaya waxaan waxaaba kamidaba inuu ama uu is yiraahdo madaxtinimo ku gaar ama uu is yiraahdo xoole hel waxuu allaale waxuu isdhahaba doolarkan qaado ama maalkan yacni qaado tirada badan hadhowna ha u aaba yeelin qofka yacni riqatu diin ha ku jirto wailaa haddii diintiisu la weyn tahay wuxuu dhihi lahaa war maalkaad isiisaan aniga diinka igala weyn raal lahaada nacam maa dadkaasoo dhan la siiya maal nacam haddaan isaga wax ku jira aanay jirin marka fitanka diiniga marka adduunya jacaylkaa keeno bidcadaa keento qatliga dadka muslimiinta oo yacni aan loo aaba yeelinoo xaaraan lagulagu dilaa keento waxyaabahaasoo dhan marka waxaa weeyaan fitan diini ah ayay sabab u noqdaan waxaasoo dhan baa marka walcaafiyata fii diini wa dunyaaya nacam wa ahlii ahalkeyga walcaafiyata baan ku weydiisanayaa inaad caafiso fii diini diinkeyga a caafiso wa dunyaaya adduunyadeeda wa ahlia i caafiso iyo wamaalihi maalkeyga allahuma astur cawraatii allahuma yaa allahu alla ustur ilaahu astur cawraatii cawraadkeyga iyo astur waxyaabaha aniga ceebaheyga ilahu iyo daboolo iyo astur wa aamin ilaahu aamin geli rawcaatii yacni waxyaabaha aan ka baqayo oo baqdinta i ahn ilaahu iga aamin geli oo yacnii waxyaabahaan ka baqayan ilaahu iga aamin geliyo oo iga nabadgeli allaahuma axfadnii ilaahu ilaali min beyni yaday horteyda wamin khalfii gadaasheyda wacan yamiinii midigteyda wacan shimaali bidixdeyda wamin fowqii korkeyga wa acuudu ilaahu waxaan magangelayaa bicadamatika adiga weynaantaada an uqtaala waxaan kaa magangelayaa min an uqtaala in la i dafo min taxti hoosteeda layga dafo hoosta in layga yimaado xagga hoose ayaan ilaahu kaa magangelaya qaala wakiicun waxa uu yiri yanii wuxuu ujeedaa yacnii wuxuu ujeedaa alkhasfa ayuu ujeedaa dhulgariir dhulka in layla jaro oo laila gooyo ayaan ilaahu kaa magangelaya kharajahu abu daawuud baa xadiidkan soo saaray wanasaa'iyu wabnu maaja waqaala alxaakim saxiixu lisnaad ayuu yiri xadiidkan marka xaakim saxiixulisnaad buu yiri dahabi waa ku waafaqa talkhiiskiisa ayb waana sida ay u yiraahdeen wacan dalqi bni xabiibin qaal jaءa rajulu ilaa abi dardaa faqaala ya aba dardaa qad ixtaraqa beytuk faqaala maxtaraq lam yakun illaahu liyafcala dalika bikalimaatin samictuhuna min rasuuli illah sal l slam man qaalahaa awala nahaarihi lam tusibhu musiibatun xataa yumsiya waman qaalahaa aakhira nahaari lam tusibhu musiibatun xataa yusbixa wacan dalqi bni xabiibin waxaa laga wariyey qaala waxa uu yidhi jaaa rajulu nin baa yimid ilaa abidardaa buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ya abadardaa abudardaa ow qad ixtaraqa beytuka gurigaaga waa gubtay faqaala wuxuu yihi maxtaraqa ma gubanin gurigeyga nacam lam yakun illaahu alla ma ahan liyafcala daalika inuu sidaa yeelayo sababtuna maxay tahay bikalimaatin kalimaad dartood samictuhuna aan ka maqlay min rasuuli illahi sal l salam man qaalahaa qofkii yidhaahdo awala nahaarihi maalinta maalintiisa gelinkeeda hore lam tusibhu ma asiibto musiibatun musiibo xataa yumsiya ilaa u ka galabaysto waman qaalahaa qofkii yidhaahdo aakhira nahaari maalinta aakhirkeedana lam tusibhu ma ku dhacayso musiibatun musiiba xataa yusbixa ilaa u ka waaberiisto allaahuma anta rabbii laa ilaha illaa anta allaahuma yaa allaahu anta rabbii dikriga marka waa kan allaahuma anta rabbii laa ilaaha illaa anta calayka tawakaltu wa anta rabu lcarshi alcadiim maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun laa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim aclamu ana allaha calaa kuli shayin qadiiru ana allaha qad axaata bikuli shayin cilmaa allaahuma inii acuudu bika min shari nafsii wa min shari kuli daabatin anta aakhidun binaasiyatiha ina rabbii calaa siraatin mustaqiim allaahuma yaa allahu allow anta rabbii baa tahay rabbigay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane caleyka tawakaltu adaan ku tala saartay korkaaga wa anta adiguna rabulcarshi baa tahay carshiga rabbigiisa alcadiimi ee weynaa maa shaa allah wixii alla doona kaana waa ahaanayaan wamaa lam yasha waxaanu doonina lam yakun ma ahaanayaan laa xawla walaa quwata ilaa billaah marka maa sha allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun waxaa ku jira cumuum lmashiia mashiiadii caamka aheed ilahay wax kasta oo dhacayo inuu ilaahay subxaana watacaala qadarkiisa inay ku dhacayaan ayb laa xawla walaa quwata ilaa billaah xeelad ma lihin aan isaga ilaalino macaasida kaga fogaano walaa quwata awoodna malihin daacad aan ku samayno ilaa billahi alcaliy alcadiim markii horena waxaan soo sheegnay kelimadan laa xawla walaa quwata ilaa billaah inay tahay kelimatu isticaana kelimad ilahay kaalmo lagu weydiista waa laa kelimatu istirjaac ma aha inaa lilahi wa inaa ileyhi raajicuun iyo kale inaanay ahayn baan sheegnay sheekhu islaam ibnu teymiya sida uu yiraahda ayb wa ana allaaha aclamu waxaan ogahay ana allaha alla calaa kulli shayin qadiirun wax kastaa alle subxaana watacaala mid awoodo inuu yahay wa ana allaha allana qad axaada inuu koobay bikulli shayin shay kastaa cilman uu ku koobay ogaal allaahuma yaa allaahu allow inii acuudu bika ilaah adaan ku magangelayaa min shari nafsii baan kaa magangelayaa nafsadeeda sharteeda wa min shari kulli daabatin daabad kastaa wax kastoo dhulka ku socdo shartiisaan ilaahu kaa magangelaya anta adigu aakhidun aad tahay midkii hayo binaasiyatihaa foodeeda yacnii daabad kastay wax kastoo dhulka ku socdo foodeeda adaa haay bimacnaa adaa ku tasarufo wa qof wax iska dhibi kara ma laha nacam qofka inuu taas ogaado waa nacam qof wax iska makhluuq adiga ku dhibi kara male hadaanu ilaahi subxaana watacala una kuusoo dirin lidaalika marka haddii makhluuq uu adiga yacni mararka qaarkood qofka dunuub ou sameeyo darteed ayaa waxaa dhacayso makhluuqaadka qaarkoodba inay ku dhiiradaan makhluuq aan ku dhiira jirina qofkii ku dhiiranayo liajli macaasiihi macaasida uu sameynaya darteed ibnulqayim adaawo dawaa u uga hadlaa waxaa laga yaabaa marka culummadii hore salafka iyagu markiiba waa fahmi jireen nacam hadday arkaan ilmo ay dhaleen madax adeeg badan ay ku madax adeegayaan haweenta oo ku madax adeegeyso daabadda xataa uu leeyahay uu isticmaalo gaadiidka uu ka dhigto ku dhiban oo ku madax adeegeysa markuu arko yacnii musiibo wax allaale waxay dooneysaba hala ekaatee mar allaale markay arkaan in wax jiraanay dareemi jireen markaas dib u milicsan jireen tay isxisaabaan xisaabaan xisaabaan meesha qaladka ka jiraa marka usoo baxaysa dad qaladkoodu yaryahay buu ahaa nacam dad qaladkooda tirada ka batay maaha nacam sideen oo kale maxamed ibnu siriin ayaa waxaa laga wariyey inuu yiri afartan sano wuxuu yiri afartan sano ka hor ayaan cayartu rajulan biliflaas ninaan waxaan ku caayey buu yiri faqiirnimo iyo ceyrnimaan ku caayey buu yiri nacam anaa marka faqriyey buu yiri bacda arbaciina sana nacam afartan sano kadibaan faqrigii arkay yiri un dhadhamiyey nacam marka waxyaaba badanoo annaga waxaa laga yaabaa aan iska dhahayno ama qof dhibaato hayso oo kale intuu dhibaato kuu sheegto war dhib badanida war maxaa mashaqaystaa tahay kan baa tahay intaan dhahno waxaa laga yaaba annagii ilaahay subxaana watacaala inuu sidee nagu rido walciyaadu billah saasay marka ay ahaa jireen qofka musiibeysanna ee xaqan dhabnimo u musiibeysanna waa qofka intay musiibo ku dhacdo dembigiisa aan xasuusanin oon ka toobad keenin ibnu teymiya raximahullah qaacidatun fi sabri wuxuu ku yiri faclam anahu musaabun ninkaa ogow in xaqiiqatan waa nin la asiibay kaasa ah ninkii markay musiibo ku dhacdo dadkii dhib uga yimaado inta isfiiriyo dunuubtiisi arko ka toobad keenana falmusiibatu fii xaqihi nicmatun u yiri qofkaa musiibada waxay u noqonaysaa nicmo ayay u noqonaysaayb wa min shari kulli daabatin anta adigu aakhidun aad tahay midkii haya binaasiyatiha foodeeda ina rabbii rabbigay calaa siraatin mustaqiim jid toosan korkiisu ahaa ayb xadiidkan isaga marka dacfi baa ku jiro ibnu sunni baa soo saaray alaqlab ibnu tamiim nin leyra ayaa ku jiro imaam albukhaarina wuxuu yihi munkaru lxadiid ninkaa imaam lbukhaari marka qofkau yiraa munkarulxadiid iyo sakatuu canhu iyo oo kale waxaa weeyaan waa majruux bilmara nacam aad nin u jarxisan weyaan nacam maxaa yeelay cibaaraadkiisa aad baa cibaaraadkiisa jarxiga aaday waa waa lataafa ku jirta iyo jilaac marka hadduu yiraa cibaaradan u isticmaalaba ninka uu u isticmaalo waa nin aad dacfigiis u daran yahay huma rawaahu binaxwi marka yani isagoo kale la wariyey can rajulin lam yusama ayb mucaan abu cabdilaahi ayaa laga wariyey kadib nin majhuula weyan isagan calaa kulli xaal dariiqa kale uu ku yimidna nin rag majaahila ku jiraan kana alaqlab ibnu tamiimkana ku jiro bukhaari uu yiri munkarulxadiid xadiidku marka saa ayuu daciif ku noqonayaa ayuu daciif ku yahay faslun fima yuqaalu cinda almanaam fima yuqaalu waxa la yiraahdo cinda almanaami hurdada agteeda qofku marku seexanayo adkaarta u akhrinayo qaala xudeyfatu radia allaahu canhu kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama rasuulku wuxuu ahaa idaa araada hadduu doono an yanaama inuu seexdo qaala wuxuu odhanayay bismika allaahuma amuutu axyaa bismika allaahuma magacaaga ayaan ay amuutu waan dhimanaya waxyaa waan noolaanayaa waa lasoo bixinaya waa laisoo nooleynaya bismika magacaaga amuutu waan dhimanaya waxyaa waan noolaanaya bismikan ku noolaana kuna dhimanaya magacaaga allaahuma yaa allaahu allow waida stayqada marka uu soo toosana min manaamihi uu kasoo tooso hurdadiisana qaala wuxuu dhahaya alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nushuur alxamdu ammaanoo dhan lilaahi allah iska leh alladii allihii axyaanaa na nooleeyey bacdamaa amaatanaa kolkuuna dilay kadib wa ilayhi isaga xaggiisana annushuuru isu soo bixinta yani isu soo kulminta xaggiisay ahaato xaggiisa laysku soo kulminaya muttafaqun caleyhi ayb xadiidkan marka bukhaari keligiisaa weriye muttafaqun caleyhi ma aha hadii muttafaqun caleyhi layiraha muslimin inuu weriyaa ka muuqanaysa laakiin waa wahmi ibnulqayim laftirkiisana waabilusayibka saasuu ku dhahay laakiin xadiidka marka bukhaari unbaa weriye nacam xadiidku waa saxiix laakiin kelimadan muttafaqun caleyhi yacni munaasab uma aha bismika allaahuma marka lasi qofka uu seexanayo bismika allahuma amuut buu dhihi jiray rasuulka caleyh isalaatu wasalaam ayb ilaahu magacaaga ayaan amuutu ku noolaana waa axyaa kuna dhimanayaa nacam maxau sidaa u dhahayaa marka markuu hurdaayo ee hurdada isu diyaarinayo waa dhiman rabaa qofkii nacam maxaa yeelay hurdada annowmu akhulmowt hurdada waxaa weeyaan geerida ayay walaal la tahay oo ruuxdaada waa maqan tahay markaas adiga walidaalika inay ruuxdaada maqan tahay waxaa ku tusaayo waxa aad sheegaysid ma ogid waxa aad intaad hurdaysa waxa aad samaynaysa sheek haddii lagu yaraa ma sheegi kartid ruuxdaadi marka meel kale ay ku maqan tahay waa maqan tahay soo ma garanin marka waxaana wafaadna waa lagu magacaabayo allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha ilaahay subxaana wa tacaala nufuusta ayuu oofsadaa markay dhimanayso taas waa qeyb allahu yatawafa alanfusa xiina mowtihaa walatii lam tamudna ilaahay waa oofsanayaa midda aan dhimaninna walatii lam tamud fii manaamiha hurdadeedu ku oofsanaa ilahay subxana wa tacaala oo markaad hurdaysid waxaa weya laba geeri baa bani aadamka u maraya de midna waxaa weeyaan ruuxdii baa lagaa qaatay jirkii iyo ruuxdii wax calaaqa kama dhexaynayaan geb waa markaad dhimatay waa adiga markaad dhimatay ruuxdaadii iyo jasadkaagii adduunye ahaan calaaqa damba kama dhexayso adduunye ahaan qabriga markaad gasho xaalad kale waa isi kale nidaam kala imaanaya kii hore ka duwan laakiin marka aad hurdayso ruuxdaadii waa ka tegaysaa jirkaaga waa ka maqan tahay laakiin calaaqa isku xiraysaa jirto walidaalika weli waa neefsanee oo neeftii waa jirtaa waa riyoonaysaa weli oo riyadii yacni waxaa laga yaabaa jirkaagana riyada inay saameyn ku yeelato nacam ruuxdii yaa wax arkayso meeshaa marka waxa ay ruuxda ku maqan tahay yaa jirkaagiina ou la sameynaa marka calaaqadii calaaqadii ka dhexaysay rubamaa mararka qaar waxaa laga yaabaa dhibaato jir ahaan inay kuu soo gaarto adoo yacni dhibaato ku jira inta aragta inaad sariirta ka dhacda laga yaabaa nacam oo daqranta weliba nacam soo ma garan marka calaaqa ka dhexaysa ruuxdii iyo iyo jasadkii markaas calaaqa ilaahay un u garanayo waxyaabahan marka waxyaaba dheeldheela ma aha nacam waa qudrada ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha tusaayo ayay ka mid tahay marka bismika allaahuma amuutu axyaaba u dhahay ilaahu magacaagan ku noolaana ku dhimanayaa waida stayqada markuu soo tooso min manaamihina qaala wuxuu dhahayaa alxamdu lilahi aladii axyaana allihina nooleeyey ayaa ammaan oo dhan ay u sugnaatay bacdamaa amaatanaa kolkuuna dilay kadib wa ileyhi ilallahi alla xaggiisana an nushuuru ou ahaaday isa soo kulminta iyo isa soo faafinta aakhira laisu soo faafinayana xaggiisa laisu soo faafinayaa hada wabilahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam